Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maamulka Galmudug ayaa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ku qabatay kulan doodwadaag looga hadlayo doorka haweenka ay ku leeyihiin nabadda iyo xasiloonida. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay xildhibaano, gudoomiyaha ururka haweenka Galmudug, ururada bulshada rayidka, haween iyo mas'uuliyiin kale. Gudoomiyaha ururka haweenka nabadda gobolka Mudug ee maamulada Galmudug iyo Puntland, Xabibo Maxamuud Cabdi Koonfurow ayaa ka warbixisay muhiimadda kulankan iyo iyadoo sheegtay dadaalada ay ku bixiyeen xalinta khilaafaadka.
adoo ilaahay tawakal haya inaad horta marka u horeysa ogaatid meesha colaaddu kaa jirto oo fahantid Ee, sidoo kale waxaa loo baahan yahay inaad tababaro u leedahay inaad waayo arag u leedahay dhibku inuu adigu hore kuu soo daashaday oo kusoo maray marka annagu waxaan nahay urur nabadeed oo waxaan nahay dhibku intuu soo daashaday muddo soddon sano ku dhowaad ah dhagahiisa ka dhawaaqhayay waxaan eh, dhagahayaga ku dhacayna waxaan ka sheekay karna ma ahan iyo hubkiina soo maray Een, waxaanan ka bixinay waxyaabo u ad- aad iyo aad u adag oo wacyigelin la yiraahdo dalka iyo dibaddaba eh, wacyigelinta waan soo qaadanay dalagankaygana waan ku difaacnay Eh, waxaan rajaynayaa gabdhaha soomaaliyeed meel ay joogaanba inay deegaankooda u kacaan nabadda u istaagaan kaalin weyn ka qaataan Eh, gabdhihii raba inaan gacan qabanno annagu tababaraan leenahay xirfadaan u leenahay iyakana waa garab istaagina haddii ilaahay yidhaahdo meel kastaan joognana diyaar baa u nahay nabadda meel kasta ka ka taagan inaan ka qayb qaadano Qaar ka mid ah ururada haweenka ka qayb galay kulankan ayaa bogaadiyey.
horta ee, caqabaduhu way badan yihiin laakiin waxaan dhihi karnaa wayna hakin waayeen alxamdulilah ilaahay sababtiis iyo rafadshadeenaan ku fadhinaa meesha Ee, inta badan een, waa caqiide ahaan ama casri jaahili ay aaminsan yihiin ragga ama odayaasha dhaqanku inaanay haweenku door lahayn oo macnihii matalan maamaayo waxaa jirta ay dhahaan caado la rogaa caro allay leedahay nacam waxay caadaysteen inay haweenku aanay wax doora lahayn sideeda bannaan annaga waxaan nahay gabdho muslimiina dad muslimiinaha naha rag iyo dumarba doorkeenna alla subxaana wa tacaala uuna siiyey kitaabka allah ayaan ku kaamilannahay oo ka buuxnaa laakiin doorka hadda aan ka hadlaynaa waa doorka bulshada dhexdeeda aan ku leenahay okay doorka bulshada dhexdeeda aan ku leenahay caqabadaana haystaa maxay tahay waa rag un wax kale ma aha odayaashu nooma ogola inaan doorkeena qaadano gabdhaha iyo wiilasha ay dhaleen bal iska daa annaga haweenkeennan ee, nabadda iyo barnaamijyada iyo gudoomiyaasha iyo wasiirada noqonayee gabadha iyo wiilka ay dhaleen bay inta badan aanay tartan siinin oo ay wiilka soo hormarinayaan aan lahaayeen oo sida saxaafadii oo kaleeto iyo eh, mikrofoonadii iyo waxyaabihii technicalka ah ay u baahnaan lahaayeen wax badanay u baahan yihiin oo oo in laga sabood gareeyo haweenku Eh, diyaar bayna u yihiin nabadda iyo qayb qaadashada sababtoo ay tahay Eh, haweenka gobolka mudug waa haween oo ay dhibaatooyin badani ku dhaceen Eh, in badan qaxay in badan dee dadkoodu iscuno islaayay Eh, cashar bay ka haystaan colaaduhu dhibaatada ay leeyihiin sidaas darteed marka ayadoo cid sabood ay ka helaan aysan jirin inay u taagan yihiin nabadda gobolka Kulankan ayaa door muhiima ka qaadanaya xalinta khilaafaadka u dhexeeya beelaha degan gobolka Mudug, taasi oo horseedi doonta nabadda iyo xasiloonida magaalada Galkacyo.